إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisan askarta dowladda federaalka oo kuleeyihiin qaybo ka mid a gobolka gedo waxaa weerar lagu qaaday xerada ciidanka kenya ku leeyihiin deegaanka alunga oo ka tirsan gobolka mandheera ee ku jira gumaysiga dowladda kenya kanaalka wararka alkataib al akhbaariya ayaa baahiyey qaybta sagaalaad muuqaal ku saabsan mashruuca qaybinta sekada xoolaha hijiriyada kaas oo laga qaybiyo iyo deegaano hoostaga degmada saakow ee walaayada islaamiga ah jubbada dhexe webiga shabeelle ayaa ku fatahay deegaano hoos yimaada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sarkaal ka mid ahaa saraakiishii ciidankii soomaaliya ee ka qayb galay dagaalkii sebeneben ayaa sheegay in dowladda federaalka u tahay dowlad qabyaaladaysan mid ka mid a odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda deegaanada uu ka taliyo maamulka la baxay puntland ayaa hogaamiyaha maamulkaas wuxuu ku eedeeyey inuu wax ka og yahay tallaabooyin kooxa kirishtaan iyo yuhuud ah ee ka sameeyeen magaalada garoowe دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal ku qaaday fariisan askarta dowladda federaalka oo kuleeyihiin qaybo ka mid a gobolka gedo rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday askar ku sugnaad halka loo yaqaano xera koobaad ee degmada luuq welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha halkaa ku gaaray askarta dowladda federaalka ah ee xalay lagu weeraray degmada luuq ee gobolka gedo dhanka gobolka mandheera ee ku jira gumaysiga dowladda kenyana ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar ku qaadeen fariisan askarta kenya ay ku leeyihiin deegaanka alunga oo ka tirsan gobolka mandheera dagaal culus ayaan halkaa ku dhex maray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda kenya welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay inta uu leegyahay kanaalka wararka alkataib al akhbaariya ayaa baahiyey qaybta sagaalaad muuqaal ku saabsan mashruuca qaybinta sekada xoolaha kaas oo laga qaybiyey deegaano hoostaga degmada saakow ee walaayada islaamiga ah jubbada dhexe warbixin ku saabsan waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali
جئنا لنشر الخير جئنا لنشر الخير جئنا لنشر الخير جئنا لنشر الخير جئنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا muuqbaahiyaha janaalka wararka alkataib al akhbaariya ayaa baahiyey qaybta sagaalaad ee silsiladda taxanaha ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sanadkan hijiryada taas oo maktabka sakawaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka sameeyey wilaayaadka islaamiga ah وقلبي لبيك ربي روحي وقلبي عدنا نلبيك جئنا لنبني اليوم بالإيمان بنيانا جئنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد xalqadan ayaa lagu soo bandhigayaa saka qaybin laga sameeyey tuulooyin hoos yimaada degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe goobta saka qaybinta ka dhacda ayaa waxaa soo buuxdaa feydad isugu jira masaakiin iyo fuqaro kuwaasoo wejiyadooda laga dareemayo farxad iyo reereen aan la soo koobi karin qaar ka mid a dadka sakada la siiya ayaa la hadlay kanaalka wararka alkataib al akhbaariya
cabdilaahi cismaan oo jooga hadda dalaalka saakow aas soddon iyo shan neef ari ah faraxsanaya maanta alxamdulilah marba faqri ada maanta taajir baa noqday ilaahay mid korxa ka dhigay gal alla ha burburiyo magacayga waa macna cali xasan xuseen deegaankayga waa aadam hiray oo tuulo qogow hoos imaad degmada saakow waxaa la siiyey sod- soddon iyo shan neef ari ah Waa ilaahay aad u mahadsan kadib mujaahidiinta ayaa ku mahadsan marka waxaan leeyahay islaamka allah cizay gaalada allah jibiyo marka anigana waxaan rajaynayaa inaan zake aan bixiyo oo arigan aan aad aan anaha aniga aan sha- dadaalo arigan aan dhaqaaleeyo zake in layga qaada ayaan aad u rajaynaya arigan aan dhaqaaleeyo
دنيانا لبيك ربي روحي وقلبي لبيك ربي xalqada sagaalaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee lagu soo gudbiyey degmada saako ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa imaanaysa xilli isbuucyadii lasoo dhaafay mu'asasada warbaahineed ee alkataayib gaar ahaan garabkeeda al akhbaariya uu baahiyey saka qaybin laga sameeyey degmooyin iyo deegaano ka wada tirsan gobollada baay bakool iyo shabeellaha hoose kuwaasoo ay ka faa'iidaysteen dad badan oo isugu jira fuqaro iyo masaakiin
عدنا نلبيك جئنا لنبني اليوم بالإيمان بنيانا جئنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا لبيك ربي روحي وقلبي webiga shabeelle ayaa ku fatahay deegaana hoos yimaada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali
daadadkan uu saameeyey webiga shabeelle ee mara magaalada beledweyne ayaa waxa ay saameyn ku yeesheen deegaano dhowr ah oo hoos yimaada magaaladaasi daadadka ayaa la tegay dhulbeereed baaxad leh oo ku yeelay deegaanada taas oo ay khasaare hantiyadeed ka soo gaartay dadka beeralayda ah daadadkan ayaa yimid kadib roobab mahiigaan ah oo ka da'ay waxa ayna sidoo kale sababeen barakaca dad aad u badan gobolka hiiraan ayaa soo food saartay abaaro iyo fatahaadyo isdabajoog ah oo soo noqnoqday sannadihii ugu dambeeyey taa beddelkeeda bulshadan ayaa ku mashquulsan arrimo siyaasadeed iyo dagaallo u dhexeeya qabaa'ilada oo ka taagan gobolka maqaadiirta ama dhibaatooyinka noocan ah ayaa waxaa loogaga bixi karaa in loo laabto allah subxaanahu wa tacaala sarkaal ka mid ahaa saraakiishii ciidankii soomaaliya ee ka qayb galay dagaalkii seben seben ayaa sheegay in dowladda federaalka u tahay dowlad qabyaaladeed cabdiraxmaan beder ayaa ka warramaya dowladda federaalka ee uu hogaamiye xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa lagu eedeynayaa inay tahay dowlad ku dhisan hab qabiil iyaduna joogooyinkii ugu sareeyey dowladda lagu taxay dhallinyaro ay soo xusheen madaxda dowladda federaalka sargaal sarow ka tirsan dowladdii burburtay ee maxamed siyaad bare laguna magacaabo maxamed sheekh axmed dayib ayaa wuxuu sheegay in dowladda federaalka ay tahay mid masuq maasuq badan islamarkaanay joogooyinkii ugu sareeyey milatariga sisay dhallinyaraan waxba kala ogeyn ninkan ayaa wuxuu sheegay inuu ka mid ahaa ciidamadii ka qayb galay dagaalkii sabensaben ee dhacay sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan toddobadii islamarkaana lagu jebiyey ciidamada dowladda xabashida etoobiya haatanna uusan dowladda xasan sheekh ka helin xuquuqdii uu ku lahaa isagoo siyaadlaya ayaa wuxuu sheegay inuu dowladda federaalka ka codsanayo inay sisa lacagii mushaarkee ka maqnaa soddonkii sane ee lasoo dhaafay waa sida uu hadalka u dhigaye wuxuuna tilmaamay in dowladda federaalka ay tahay dowlad qabiil waxaan ahaa raggii sabansaban dagaalada u horreeyey galay waxaan qaatay janan jananka waxaa siisay aad barre marshaalkan cabdullaahi yuusuf muddo dheer baan dagaal ku jiray saa darteed dowladda wax xuquuq oon ka hayo ma jirto waxay noqotay dowlad qabiila waxay noqotay dowlad beena waxay noqotay wax aan raggii hore dhammaan inay laayaan waxaa la sameeyey wiilaya yaroo kuraya oo jananno ah oo haddii la yidhaha haba qaateen jannadee markaa wax xuquuq oon ka hayna ma jiro waxaan ka rabnaa dowladda marka aanu ka rabaa bil kasta toban kun marshaalku toban kun buu leeyahay soddonkii sano bil kasta toban kun in laygu dhufto dowladda federaalka ayaa waxaa mar walba loogu eedeeyaa inay tahay midaanan muhiimadda siinin dadkii ka tirsanaa dowladdii burburtay ee maxamed siyaad barre waxaana jira boqolaal ruuxoo ninkan la mida waan haysan xuquuqdooda warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan mid ka mid a odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda deegaanada uu ka taliyo maamulka la baxay puntland ayaa hogaamiyaha maamulkaas wuxuu ku eedeeyey inuu wax ka og yahay tallaabooyin kooxa kirishtaan iyo yuhuud ah ee ka sameeyeen magaalada garoowe ee xarunta gobolka nugaal faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar odayaashii waxgaradka magaalada garowe ee gobolka nugaal ee uu ka arimiyo maamulka la baxay puntland ayaa si weyn kaga soo horjeestay kooxa isugu jira yahuudi o kirishtaano oo lagu soo qufayo magaalada iyagoona arrintan ku eedeeyey inuu wax ka ogyahay hogaamiyaha maamulka la baxay puntland siciid cabdulaahi deni tallaabooyinkan ay kooxaha kirishtaanka iyo yahuudda ka sameynayaan magaalada garowe mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda deegaanadan oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey dhibaatada ay kooxahan yahuudi iyo kirishtaanka ku hayaan magaalada garowe sidoo kale wuxuu sheegay in deni uu yahay madaxweynaha ka taliya deegaanada uu ka jiro maamulka la baxay puntland isagoona deegaanadaasi ku soo gurayo dadkan yahuudiya kirishtaankabaleh leh waa kan isagoo ka warramaya arrimahaas
magaaladii garowe culimmadii joogtay waad arkaysa waxa qaylo ka yeeraayey niman kirishtan ah baa yimi oo mucatabka yuhuudda iyo mucatabyadoodii qaybna laamiga ku qoray qaybna meel ka taagay oo layidhi dhulanka yuhuud baaba lahayd waa soomaaliya waa dadkii islaamka ahaa deni waa ogyahay ninkaasi waxaa dalka lagu samaynayo oo dalka ka dhacaya oo dhibaatada ah oo falaasta iyo gaalada iyo balaayadu macatabiyada laamiga ku qoraayaan wuu la socdaa waa ogyahay haddii dadkii shacabkaa kacay oo la burburiyey oo qayladu wiltay oo wixii la xumaadeen oo la yidhi dariyo waxa kani maxay ahaayeen annagu maba ogin buu yidhi adugu marka madaxweyne maxaad ka tahay maamulkan gacan kurimiska ee uu shisheeyaha dalka ka dhistay ee fadhigiisu yahay magaalada garowe ayaa dhibaato ba-an ku haya bulshada muslimka ee soomaaliyeed ee degan magaalada garowe dhowaan ay ahayd markii uu wasiirka arrimaha gudaha ee maamulkala baxay puntland cabdi siciid faarax juxa ayaa isagoo ka hor hadlayey baarlamaanka maamulkaasi waxa uu faahfaahin ka bixiyey tiro dadka kirishtanka etoobiyaanka ee beley lasoo dhaafay kusoo qulqulayey deegaanada uu ka harimiyo maamulkan isagoona sheegay inay gaarayaan in ka badan afar boqol iyo lixdan kun oo kirishtan ah oo uu tilmaamay inay xaalado adag geliyeen degmooyinka iyo deegaanada uu ka harimiyo maamulkan warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa